إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday saldhigyo ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka oo ku leeyihiin qaybo ka mid ah gobollada shabeellada hoose iyo baay askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa mar kale wiil dhallinyaro ah waxa ay ku dileen magaalada muqdisho dad ayaa biyola'aan darteed ugu dhintay deegaan ka tirsan gobolka wajeer ee ku hoos jira gumaysiga kenya kanaalka alkataib al akbariya ayaa baahiyey qaybta toddobiyo tobnaad mashruuca qaybinta sekada xoolaha kun afar boqol afartan iyo lix oo laga qaybiyey deegaanka bisaqcadda ee hewelayda islaamiga ah ee baay xildhibaan ka tirsan dowladda kenya ayaa weerar afka ah ku qaaday xasan sheekh maxamuud oo uu ku sheegay musiibo ku habsatay ummadda soomaaliyeed warkaas sidoo kale waxaad ku maqli doontaan maqaal ku saabsan shan arrimood oo ay wadaagaan nidaamkii nuseeriyada ah ee ku burburay waddanka suuriya iyo dowladda federaalka دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday qaar ka mid ah fariisimaha ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka oo ku leeyihiin gobollada shabeellada hoose iyo baay rag hubaysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay xalan dagaal toosa ku qaadeen xerada ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ah ay ku leeyihiin degmada qoryooley isla qoryooley ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay weerar ku qaadeen fariisin askarta dowladda federaalka oo ku leeyihiin gudaha degmadaas dhanka gobolka bayna xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay dagaal culus ku qaadeen xero askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin xaafadda buqriyey ee magaalada baydhabo isla gobolka baay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalo weerar ku qaadeen saldhigga askarta maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin deegaanka owdiinle ee hoostaga magaalada baydhabo askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa wiil dhallinyaro ah waxa ay ku dileen magaalada muqdisho faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdulla mukhtaar
waxaa mar kale askar ka tirsan dowladda federaalk oo hubaysna ay degmada dayniile ee magaalada muqdisho ku dileen wiil dhallinyaro ah oo lagu magacaabo cabdi daahir cabdulleh oo ka mid ahaa dhallinyarada degmadaas askartan ayaa waxa ay cabdi ka qaateen moobeel uu watay iyagoona intaa kadib ku wargeliyey inuu looga ka bixiyo kadibna ay e v c-ga lacag uga tuurtaan balse waa uu ka biyo diiday arrintaas taasoo sababtay inay xabad madaxa kaga dhuftaan cabdi daahir ayaa durbaba goobta ku dhacay waxaana dilka kadib ay askartu dhac u geysteen wiil kale oo dhallinyaro ah oo la socday kan ay dileen kaasoo ay ka qaateen moobeelkiisa kana shubteen lacagtii ugu jirtay dilka iyo dhaca kadib waxaa goobta isaga baxsaday askartii falka geysatay waxaana muddo kadib halkaasi laga qaaday meedka wiilka dhallinyarada ah ee ay dileen dilka cabdi daahir ayaa ku soo aadaya iyadoo saacadihii lasoo dhaafay uu askari ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka uu wiil dhallinyaro oo shan iyo toban jir ah si bareer ah ugu dilay degmada dharkeenley ee magaalada muqdisho askarta dowladda federaalka ayaana dhaqan ka dhigtay daadinta dhiigga dadka shacabka ah dad ayaa biyola-aan darteed ugu dhintay deegaan ka tirsan gobolka wajeer ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya mubaarak cumar ayaa ka warramaya deegaano ka tirsan dhulka n f d ee ku hoos jira gumaysiga kenya oo muddooyinkii lasoo dhaafayba ay biyola-aan ka jirtay ayaa waxaa lasoo warinayaa in iminka xaaladda ka sii dartay dadkan ku nool deegaano hoostaga magaalada wajeer ayaa wajahaya xaalad biila'aan oo daran taas oo sababtay inay dad u dhintaan biila'aanta ka jirta halkaasi deegaankan oo lagu magacaabo ogolaale oo hoostaga wajeer ayaa ka mid ah goobaha u daran ee ay ka taagan tahay biila'aanta inta la xaqiijiyey waxaan halkaasi xaaladdan darteed ugu geeriyooday laba ruux sida uu ka warbixinayo mid ka mid ah xildhibaanada maamulka ee kenya ka dhisay dhulkaas marka waxaan arkaya haddadan si ay sanadkan cusuban u bilaabanaya oo cimiladahan isa bedelahayaan oo kulayl loo gelahaya soonna aad soo socdo waxaan arkahayaa darbaji constituency khaasatan meesha la yihahda gunaana la yihahda dhinacan kale oo la yihahda ceel yunis meesha la yihahda majabow meesha la yihahda ceelben woodkaas kulli badidiisba sida ogoraale ceelbeen magaalada hungay meesha la yidhahdo khajaaja meesha la yidhahdo iyo meelo badan oo kaleoo nawaaxigeeda ah kulligoodba biyo biyo la'aan ay xaaladda xun tahay magaalooyin hadda maanta waxaa jira sida ogoral camal ayaan haddaa ciidda lagu dukanaa oo biyo ay ka jirin maalin dhexdaadna si aad u maqasheen inaad ruux ku dhintiyo biyo sun ee ceel laga soo dara oo sun dabiica oo dhul ka soo bixi ay dad u dhammaadeen laba ruux ku dhammaadeen waa ogtiin xaaladda hadda waa sii qareereen haysaa waxaa marar badan dhulka soomaaliyeed ee ku hoos jira gumaysiga kenya laga soo sheegayaa dhibaatooyin baahsan oo ay ka mid yihiin biila'aanta iyo dhibaatooyin kale oo daashaday bulshada soomaaliyeed ee deggan dhulkaas kanaalka alkataiba lakbaariya ayaa baahiyey qaybta toddoba-iyo tobnaad mashruuca qaybinta sekada xoolaha kun afar boqol afartan iyo lix oo laga qaybiyey deegaanka bisaqcadda ee hewalayada islaamiga ah ee baay warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya cabdiqaaliq macali cabdiweli
أقي في الله سر في الخالدين قوي العزم بين العالمين أخا الإسلام لا تجزع فإني أمين قد حفظت لك اليمين kanaalka wararka ee kataa'iba likhbaariyaha ayaa baahiyey muuqaalkii toddobiyi tobanaad oo lagu soo bandhigayo saka qaybinta sanadkan kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada ee laga sameeyey deegaanka bisiqcade ee wilaayada islaamiga ah ee baay filimkan ayaa hordhiciisu lagu soo bandhigayaa ari iyo geel aad u fara badan kuwaasi oo loogu talagalay in la siiyo dadka fuqarada ah ee ku nool halkaasi haddaba waa kuwaan dadkii ka faa'iidaystay saka qaybintaas iyagoona u mahad celiyey allah subxaanahu wa tacaala dhanka kalena u duceeyey walaalahooda mujaahidiinta زكواتي قيبي أنك غير أو قال يأي تنصلي ما إنك دعاء ني إلهي وين واحد كا إلهي كتوها ني قالت إلهي قيبي لله فلله كريم ساعتنا ساعة اليوم الفرح واي كوادنا نيك قيبي هاي نصيبك الحمد لله الشكر فلله كريم ديف غير يوسو توسي جاهدين إلهي هأكال ماي دون إلهي هكجبي الحمد لله فلله كريم ما أنت فرحتي وأناك سنتحي
wilaayada islaamka sharneef oo habeenkay walaalaha mujaahidiinta ina aduunka dhibow ama rugagna kolay amnigooma kusuuganya meelixta ah gargaar sii
والحب اجتمعنا وتجمعنا المودة ما بقينا أخا الإسلام لن أنسى ليال بها يحلو لقاء الصالح kataa'iba likhbaariyah ayaa maalmahan bowday muuqaalo ay kusoo bandhigayso saka qaybinta kun afar boqol afartan iyo lixda ay samaysay xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoona saka qaybintaas ay ka faa'iidaysteen dad aada u fara badan oo masaakiin ah الله سر الخالدين قوي العزم بين العالمين أخا الإسلام لا تجزع فإني أمين قد حفظت لك اليمين
xildhibaan ka tirsan dowladda kenya ayaa weerar afka ah waxa uu ku qaaday xasan sheikh oo uu ku sheegay musiibo ku habsatay ummadda soomaaliyeed farxaan cali ayaa ka waramayaa
siyaasiga faarax macalin oo ka mid ah xildhibaanada ka tirsan dowladda kenya ayaa weerar afka ah ku qaaday xasan sheekh maxamuud wuxuuna afka ku balballaariyey arrimo wax isdabamarin badan oo uu faraha kula jiro iyo fashilo siyaasadeed oo isku raacraacay waayadan dambe wuxuu tilmaamay in xasan sheekh dantiisa oo keliya u caddahay wax uu ka tagayana aysan jirin oo xataa qabuurtii ay ka badbaadi waayeen xasan ma rabo qaran soomaali oo dhisan oo nidaamsan oo kala dambayn leh oo maya wax yaroo asaga uu wadanihiisa ku gutuu rabaa waxuu ka tegayay malaha wuu xaabqaadaya xaabqaad oo garan sooma wuu xaabqaadaya nin qabuurihii iyo shaqooyinkii iyo meel kastii iyo halkan iyo war meeshii laba doolar lagu sheega waxaan warka ku haynaa inuu iska dhex ordayo iimaanka alla ka qaaday marka waa dhimaya dowladda kenya waxay ku tiri soo celi ciidanka ka soo qaad meesha oo weliba waa lala hadlo waxaa la yidhi madaxweynaha ku yidhi dhib baan ugu keenina axmedkana asagana waa lala hadlo waxaa la yidhi soo celi ciidanka wuu soo celiyey ciidankiisa markii hore laakiin kan bedelkuu celin lahaa wuu kusoo wuu kusoo daabulay oo kuwa kaloo fara badan buu kusoo koray isagoo sii hadlaya ayuu sheegay in isaga iyo axmed madoobe ay ku howlan yihiin inay u kala yeertaan dowlada uu sheegay inay yihiin cadow soomaaliyeed marka hadda cadow cadow kasta oo soomaali oo necba soomaali oo aanan wanaag soomaali waxba ku falaynin yay u kala yay u kala ordahayaan oo nin kasta xataa kan maalin dhaweyta markuu imaanayay caruushuu imaanayay madaxweynaha kenya wuxuu ku yidhi naheshiisii anigii iyo ninkii abiy ahaa naheshiisii markii uu lahaa dan soomaali yaa ka muuqata abiin ma ahayn tan un garab ha kaaga noqon laha marka xisaabtanka xasan baa meel dhow oo hoose oo yar oo macnaana lahayn xubnimada iga helin bayd akalmehen iyana way xisaabtamana waxay dhaheen maya kama helin karno oo kolley waxay istuseen inay dan ugu jirto iyaga in maaragtay ay ay meeshan ay waxweyn iska bedelin hadda haddaba ma ahan markii ugu horraysay oo uu xildhibaankan eed dusha uga rido amaba weerar afka ah uu warbaahinta u mariyo madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud
markaana waxaad ku soo dhowaataan maqaal ku saabsan shan arrimood oo ay wadaagaan nidaamkii nuseyriyada ee xilka laga tuuray iyo dowladda federaalka waxaana soo jeedinaya maxamed sheekh cali
shan arrimood oo ay wadaagaan dowladdii suuriya ee burburtay iyo dowladda federaalka waa ciwaanka maqaal qoto dheer oo qoray jaamac xasan oo ku nool dalka ingiriiska gaar ahaan magaalada london qoraagan ayaa isbarbardhig mug weyn oo ay wax ku fahmi karaan qof waliba oo waxgarad ah duldhigay dowladda federaalka iyo xukuumaddii burburtay ee suuriya maqaalka ayaa u qornaa sida tan waxaa maalmihii lasoo dhaafay si qoto dheer ula socday waaga cusub ee u bariyay dalka suuriya kadib markii kooxii mucaaradka suniyiinta talada ka tuureen nidaamka dhiigacabka ahaa ee bashaar al asad waxaan arkay farxad aad u weyn markaan arkay muslimiinta oo si nabadgelyo ku galay magaalada dimashika caasimadda suuriya kuwaasoo allah ka dulqaaday nidaamka mujrimka ah oon waxba u reebin muslimiinta dalkaas ayaa lagu yidhi qoraalka uu qoray jaamac xasan oo ku nool dalka ingiriiska balse dhowr maalin kadib guushii taariikhiga ah anigoo ka soo baxay goob shaqo ah oo aan ku leeyahay magaalada london ee dalka ingiriiska ayaa waxaa si kadiisa igu soo dhacay suurtagalnimada in soomaaliya ay martigeliso wixii suuriya ka dhacay oo kale waxa aan in muddaha ka fikiraba waxaa ii soo baxday in dowladdii bashaar al asad ee ku burburtay muddada ka yar labada toddobaad ay dhan weliba ka awood badan tahay dowladda federaalka maadaama dowladda federaalku ay sanaysan wakhti xaadirkan ciidamo difaaci kara danaheeda waxaana arrintaas tusaale kugu filan ciidamadii ay dowladda federaalka geysay deegaanka raaskambooni ee gobolka jubbada hoose kuwaasoo naftu biday inay miciinbadaan dowladda kenya si kastaba haatee waxaan go'aansaday in maqaalkan kooban aan kusoo bandhigo shan arrimood ay wadaagaan dowladdii suuriya ee burburtay iyo dowladda federaalka marka uu maqaalku halkan marayo waxa uu isdultaag ku sameynayaa waxay isku shaabahaan dowladda federaalka iyo tii burburtay ee bashaar al asad qodobka koowaad ee maqaalka ayaa noqonaya ku tiirsanaanta awood shisheeye dowladdii bashaar al asad ee ay talada ka tuureen kooxaha kacdoonwadayaasha ee dalka suuriya siddeedii bishan ayaa ahayd dowlad inteeda badan laga taakulayo meel ka baxsan dalka suuriya dowladaha iiraan iyo ruushka ayaa ka mid ah awoodaha uu ku tiirsanaa bashaar al asad waxaana iiraan ka caawin jirtay maamulkaas dhanka hubka sida gantaalada balastikada ah iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn halka ruushkana uu ku lahaa saldhigyo militari oo kasoo kici jiray diyaaradaha dagaalka kuwaasoo duqaymo ka geysan jiray goobaha ay gacanta ku hayaan kooxaha mucaaradka waxa uu markan milicsaday oo qalinka u qaatay qoraaga dowladda federaalka sida ay isku shabahaan dhanka taakulada marka la fiiriyo dowladdii burburtay ee suuriya iyo dowladda federaalka wuxuuna yidhi dowladda federaalka ayaa ah mid gebi ahaanteedaba ay gacanta ku hayaan dowladaha reer galbeedka iyaga ayaa bixiya dhammaan qarashaadka ku baxa xafiisyada dowladda saadka iyo asaanada ciidamada waxay sidoo kale dowladda federaalka ku tiirsan tahay diyaaradaha dagaalka ee maraykanka ee ku sugan xerada balidoogle ee gobolka shabeellaha hoose kuwaas oo dusha ka ilaaliya ciidamada dowladda federaalka markasta oo ay howlgal qaadayaan waxaa macquul ah in markasta ay meesha ka bixi karto taageerada ay dowladaha reer galbeedka siinayaan dowladda federaalka inay u kala daadato si ka fudud sidaa u burburay nidaamka bashaar al asad kadib markii uu waayay taageeradii dibadda arrinta labaad oo iska shabahan labada maamul ayaa ah dhanka sirdoonka dowladda shiicada ah ee iiraan ayaa boqolaal ka tirsan khubaradeeda militariga kusoo daabushay dalka suuriya si ay bashaar al asad kaga taageeraan dhanka sirdoonka kuwaasoo ay qaarkood ku leedeen duqayn ay yahuuda ka fulisay dalkaas balse waxba ma tarin sirdoonka iiraan kooxaha mucaaradka ayaana ku guulaystay inay dhexgalaan qaybaha kala duwan ee dowladdaas marka la eego dowladda federaalka ma lahan sirdoon madax bannaan oo keeni kara macluumaad lagu kalsoon yahay waxaana dhammaan laamaheeda mukhaabaraadka gacanta kula jira ajaanib fadhiya xerada xalane waxay usoo sheegeen sirdoonnada reer galbeedka ee xalane ayna dowladda federaalka wax ku dhisataa kuwaasoo inta badan aan la wadaagin arrimaha xasaasiga ah maadaama aysan lahayn dowladdu sirdoon madax bannaan oo wax lagu aamini karo qodobka saddexaad ayaa noqonaya kala shakiga dowladda iyo saraakiisha ciidamada sida laga soo xigtay wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan cabbaas aragji bashaar al asad ayaa ka hor inta uusan ka carrin magaalada dimashiq waxaa kala shaki weyn soo dhex galay isaga iyo hogaamiyaashiisa sarsare ee dhanka ciidanka waxauna ku tuhmay saraakiisha inaysan daacad ka ahayn dagaalka ka dhanka kooxaha mucaaradka in mas-uuliyiinta dowladdiisa uu ka dareemay saansaan ah inay doonayeen inay u gacangeliyaan kooxaha mucaaradka taas beddelkeeda waxaa qaybaha kala duwan ee dowladda federaalka ka dhex jira kala shaki aada u weyn waxaana dhowr jeer lagu tuhmay qaar ka mid ah saraakiisha iyo taliyaasha ciidamada inay fududeeyeen qaraxyada iyo howlgallada al-shabaab ka fulisay saldhigyada ciidamada iyo xarumaha dowladda ee ku yaala gudaha magaalada muqdisho waxaana marar badan xabsiyada loo taxaabay askari iyo saraakiil lagu eedeeyay inay ku lug leeyihiin kiisaskaas qodobka afaraad ee sida aadka ah ee ay sugeeg yihiin dowladda federaalka iyo nidaamkii burbure ee bashaar al asad waa dhanka dhaqaalaha waxaa sanadihii u dambeeyey dowladdii dhacday ee bashaar al asad ku habsaday dhaqaale xumo aad u badan taasoo keentay xitaa inay dowladda u wadi weyso gonnadii la siin jiray ciidamada bashaar al asad maruu safar ku tagay dalka ruushka waxa uu ka codsaday madaxweynaha dalkaas inuu ka taageero dhanka dhaqaalaha balse ruushka oo la daalo dhacaya dagaalka ka socda ukrein ayaa waxba u awoodi waayay bashaar waxaana dhacday in dhaqaale xumo awgeed ciidamadiisa ay si raxanraxan ay iskugu soo dhibaan kooxaha kacdoon wadayaasha ee dalka suuriya markaan uu imaadna dowladda federaalka waxaan la wada soconnaa in ciidamadii midowda afrika uu wakhtigooda dhammaaday kaasoo ilaa iyo haatan aysan jirin cid tunka u ridatay dhaqaalihii lagu qarash garan lahaa waxa uu madaxweynaha dowladda federaalka garay safaro badan oo ku baadagoobayo cid ka dulqaado culeyskaas balse inay ka aqbalaan iska badaaya waxa uu kala kulmay arrin kale oo ka daran taasoo ah in dowladaha reer galbeedka ay joojin doonaan mushaarka ciidamada dowladda federaalka waxaana saadaasha ay aada ugu badan tahay in xasan sheekh maxamuud ay ku dhici karaan wixii ku habsaday ashraf khani iyo bashaar al asad kuwaasoo dharaaracad ka cararay magaalooyinka kaabul iyo dimashiq shan qodobka ugu dambeeya ee maqaalka waa taageerada shacabka bashaar al asad iyo aabihiisa oo talada dalkaas ahay muddada dhan saddex iyo kontonka sano ayaana wax taageero oo ka haysan dadka shacabka ah ee reer suuriya waxayna kula kaceen dadka rayidka gobodfalo nooc kasta ah kuwaasoo ay ka mid yihiin xarig jirdil iyo xadgudubya lagu qaato guryahooda taasoo kama dambayntii sababtay in shacabka reer suuriya la saftaan kooxii mucaaradka ahaa ee kasoo horjeeday bashaar al asad waxaana shacabka iyo kooxaha waddankaasoo iskaashanaya ay talada ka tuureen mujrimka dhiiggacabka ee uu ku takrifalayay awoodda dalkaas oo uu ka dhaxlay aabihiisa marka la fiiriyo dowladda federaalk ee uu majaraha u hayo xasan sheekh maxamuud ma jirto wax taageero ah oo ay ka haystaan dhanka shacabka soomaaliyeed waxayna dowladdu boobtay wixii hanti ay lahayd ummadda soomaaliyeed iyadoo xitaa aan dhaafin kuwa xabaasha ku jira haba ugu darnaadaana shacabka magaalada muqdisho ee caasimadda dalka halkaasoo boqolaal qoys rayid ah laga boobay guryihii ay ku lahaayeen caasimadda iyagoo awood iyo xoog loo sheegtay qabaa'ilka soomaaliyeed markay arkeen dulmiga iyo goodfallada ay kula kacayso dowladda federaalka waxay la safteen xarakada al-shabaab sidii shacabka reer suuriya oo kale waxaana si dardar leh u tabinayaan warbaahinta al-shabaab in qabaa'ilo iyo beelo kusoo biireen safkooda waxayna jihaadiyiinta heshiiska iyaga iyo qabaa'ilka dhex maray u yaqaanaan beyco taasoo ay culimmada inoo sheegeen inay kaga dayanayaan nebiga naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ahaatee ugu dambayntii maadaama ay shacabka soomaaliyeed garowsadeen in dowladda federaalk aysan diin dal dad midnaba dhoorin waxaa suuragal ah in jihaadiyiinta al-shabaab iyo shacabka dulman iyagoo iskaashanaya ay xaqiijiyaan mid la mid ah hadafkii ay gaareen shacabka suuriya mandiqadan ay martigeliso wixii ka dhacay kaabul iyo dimashiq oo kale maqaalkan uu qoray qoraaga lagu magacaabo jaamac xasan oo ku nool dalka ingiriiska gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee london ayaa kusoo beegmaya toddobiiy labaatankii bishii dhammaatay ee noofembar ee sanadkan labada kun afar iyo labaatanka ay ahayd markii foolkaana dagaal ka qaraxday dalka suuriya oo ay hormuud ka ahaayeen kooxaha wax iska caabinta oo loogu magacdaray radwal cudwaan taasoo ugu dambayntii ay gaareen yoolkii ay hiigsanayeen oo ahaa in gebi ahaanba ilaalaan ama ay meesha ka saaraan xukunka dhiigyaacabka lagu magacaabo bashaar al asad oo haatan isagoo dulaysan ku sugan dalka ruushka gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee moscow
warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa